gudoomiyaha xaafadda biyo kulule ee magaalada boosaaso cabdiweli cali xaaji cartan iyo mas-uuliyiinta laamaha xaafaddaasi ayaa bilaabay dhireynta hareeraha wadooyinka laamiga iyo guryaha dhirbeedhistan ayaa waxaa iska kaashanaya maamulka degmada boosaaso bulshada deegaanka iyo ururada ka shaqeeya arrimaha deegaanka gudoomiyaha xaafadda biyo kulule ee magaalada boosaaso cabdiweli cali xaaji cartan ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay u sameynayaan dhirbeedhistan waxaa maanta sharaf noo ah inaan bilowno wejigii labaad ee direynta xaafadda biyo kulule gaar ahaan laamaha dhiclaatanka juun kusoore iyo girible e waxaan ugu talagalnay barnaamijkan konton geed oo hordhaca insha allah giriibka hore waxaan beernay dhir boqol geed ku dhowdhow haddeen wax rabna insha allah inaan beerno konton geed waddada raxma iyo waddada madaxtooyada gasha waxaan rabaa barnaamijkan inay ka faa'iidaystaan bulshooyinka xaafadaha ku dhaqan waxaan ka codsanayaa inay dhirtaa saddex xilqaanka ay bulshadu u beerayso in inta kale ay ilaaliyaan oo xaafaduhu ilaashadaan oo waxaa weeye dhirta markii la beeran oo daryeelkiisa iyaga ayaa laga rabaa boosaaso waxa lagu tiriyaa magaalooyinka ugu roobka yar ama waxaa la dhahdaa magaalada ugu roobka yar soomaaliya maantana adduunka waa la soconnaa cimilada iyo sida looga hadalhayo marka dhirtu waxay ka qayb qaadataa bilicda waxay ka qayb qaadataa in nabaad guur uusan imaan waxay ka qayb qaadataa quruxda iyo maarata farismagaalaha weliba laamiyada dhirbeeristan laga bilaabay waddooyinka iyo guryaha magaalada boosaaso ayaa waxa ay qayb weyn ka qaadan doontaa horumarinta bilicda iyo caafimaad qabka magaaladaasi